إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii labaad gacanta ku haya hotel xayaat oo ay degan yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo mandheera milatariga shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday ciidamada shisheeye ee haysta deegaanada lambar lixdan iyo buurcolow oo hoos taga magaalada baraawe dad siyaabo kala duwan ugu dhintay magaalada berbera ayaa la geeyey isbitaalka guud ee magaaladaas sargaal sare oo ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhintay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyaduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada warkii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii labaad gacanta ku haya hotel xayaat oo ay degan yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil ka mida dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey ee hotelka waxa inooga waramaya oo la socday cabdifataax maxamed qaasim bismillaah alxamdu lilaahi wakafaa wabacad aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacaddii afar iyo tobnaad waxay gacanta ku hayaan hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho oo abbaaro maqribkii ay weerar ku qaadeen xalay weerarkaas oo ahaa mid aad iyo aad u culus tan iyo e weerarka waxaa iska soo dabadhacayay akhbaaraadka ku aadan howlgallada ay halkaasi ka wadaan ciidamada inqimaasiyiinta ah ee mujaahidiinta iyo sidoo kale dagaallo foolka fool ah oo ay la gelayeen ciidamada dowladda federaalk ah dagaalada xoogooduna waxay dhaceen xalay isaqdii dhexe iyo saaka markii la waabariistay sida aan xogta ku helino daqiiqadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay ku jabeen ilaa sagaal iskuday oo ay ku doonayeen in ay ku galaan gudaha hoteelka islamarkaana ay ku hakiyaan howlgallada ay halkaasi ka wadaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xogtu waxa ay ku waramaysaa in ciidankaasi inqimaasiyiinta ah ay difaacyo aad u adag ka samaysteen gudaha hoteelka taasina ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ahiba ku kalliftay in ay adeegsadaan madaafiic iyo hub kala duwan habeenkii xalay magaalada muqdisho oo lagama jiifan waxaana aad u dhacayay hubka noocyadiisa kala duwan waxaa agagaarka kilomitir afar lasoo dhoobay ee gaadiidka ee dhashiikayaasha kuwa lidka diyaaradaha sidoo kale madaafiicda goobta ayaa saaka ay bilaabeen in dowladda federaalka ciidamadeedu ay ku tuuraan hoteelka walow qaar ka mid a madaafiicdaasi ay ku dhaceen meelo u dhow hoteelka lamase oga in dad shacaba ay wax ku noqdeen waxyaabaha kale ee ka cusub waxaa ka mid ah markii ay ku fashilmeen ciidamada dowladda federaalka ah in diyaaradaha maraykanka ee daroniska xataa ay bilaabeen in gantaallo ay ku tuurtuuraan hotelka saasoo ay tahayna weli waa lagu dhiiran la-yahay in ciidamada dowladda federaalka ah ay gudaha u galaan hoteelka waxaa lagu asteeyey inay un ahaayeen gantaallo ay maraykanka isleeyihiin ku qalqalgeliya ciidamada mujaahidiinta ee halkaasi ku jira laakiin ma dhicin taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankooda waxa ay soo saareen war hordhac ah waxayna xaqiijiyeen in dagaalyahanadoodu ay ka dagaalamayaan weli gudaha hoteelka si habsami lehna ay howshooda ugu socoto afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab waxa uu warkiisa ku yidhi sida soo socota dagaalkii bilowday shalay maqribkii ilaa hadda waa uu socdaa ciidamadayadu waxa ay weli gacanta ku hayaan dhismihii ay cadowgu gabaadka ka dhigan jireen ee xayaad waxaa jira iskudayo fara badan oo ay soo sameeyeen maleeshiyaadka ridada ah iyo gaalada saliibiyiinta ah oo u soo gurmaday balse halyeeyada islaamku ilaahay mahadii jilibka ayay u aasteen khasaare xoog lehna waa ay gaarsiiyeen ayuu yidhi a-sheykh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo sii hadlayaahi waxa uu sheegay in gudaha hoteelka ay daadsan yihiin meydadka xubno kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalk ah cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu gebi ahaanba dumiyo oo uu dhulka dhigo dhismaha hub aadu culus ayay ku garaacayaan dabaqyada hoteelka iyagoo aanan u aaba yeelin xataa saaxiibadood weli ku go'doonsan gudaha hoteelka ayuu hadalkiisa sii raaciyey sheikh cabdilcasiis abuu muscab hadda oo aan hadlayo waxaan toos ugu jiraa qaar ka mid ah qadadka tebiyaasha dhacdadaasi waxaan arkayaa ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalk ah oo ku sugan agagaarka kilomitir afar waa ay ku dhiiran la-yihiin inay hoteelka xataa ay u dhowaadaan qaarkood waxa ay korayaan oo jaranjar lagu saarayaa dabaqyo ka agdhow hoteelka si ay halkaasi xabado uga soo tuurtuuraan xalay qeybihii hore waxaa dagaalamayay ciidamada caadiga ah ee milatariga dowladda federaalk ah iyo booliiska oo iskaashanaya iyo sidoo kale kuwa la yidhaahdo nabad sugidda dhammaantoodna waa ay ku fashilmeen waxaa lagu soo bedelay ciidanka elf group la yidhaahdo ama bankrafka ee maraykanku uu tababartay iyagiina waa kuwan derbiyada korkoraya ee dabaqyada u dhow hoteelka ee halkaasi xabadaha kasoo ridridaya sidaasi waxaa sidoo kale tebinaya dadka haatan tooska ugu jira aan idiin soo gudbiyo mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo saaran dabaqa aan sidaa uga fogeyn oo aad ugu muuqda hoteelka xayaad bal ninkaasi isna waxa uu dhankiisa arkayo
laakiin waxaa noo suurta gashay inaan meelo ka dhow guryaha dabaqada ee dhaadheer ee u dhowdhow qaarkood aan tagno oo aan fuulno marka halkan ciidanaa jooga hadda qaybtaan soka ciidanaa jooga qaybtaas fog gurigaasaa arkaysaan daaqadaha ciidanaa saaran hadda dhashiikayaal iyo wax balaayaa meelahan yaalyaal iyagana waa kan gurigan hadda qaybtan argada ciidanaa dhex gala iyagana oo ku jira halkan gaara cadbiraha yaalsay naftigiisa xaalku ma fiicna runtii jawi fiican maahan baabuur faraxa naftigiisa reeb cadka u jiidaaga qorigta tagay laakiin usu darani ma nimanka meesha ku jira kuridu hagala su-aada magal halkaas ku dhudhumaayaan weli lama soo afjarno weli wax la soo afjara ma lahan ooy gaara cadbilaa haye haye waa cillo maaqan ciidanku soo dhigta midkaan asaga hooqan iska orda kageed ciyaarka xaafadda iska wataan wuxuu ahaa goobjooge dagaalka runtii waxaa ka dhashay khasaare aada u badan tan iyo xalay waxaa muqdisho marka laga yimaado dhawaqa hubka la isku adeegsanayay sidoo kale aada looga maqlayay dhawaqa gaadiidka ambalaasta ah sababtoo ah ciidamada dowladda federaalka raac walba markii ay isyidhaahdaan dagaalama dhimasho iyo dhaawac ay noqonayeen ambalaasta marka waxay kala guraysay dhaawacyada iyo meydadka marka hore waa la soo jiidayaa qofka dhaawaca ah oo si qardajeex ah ayaa looga agdhowaanayaa kadib gaadiidkaasi gurmadka waxaa dhaawacyada loogu geenayaa agagaarka isgoyska kilomitir afar waxaa sidoo kale muuqanaya wariyaal dhowr ah ilaa koob iyo toban gaaraya qiyaastii waxa ay ku sugan yihiin meel u dhow argada halkaas lama soo dhaafi karayo meelahaas ayay ka sawirayaan waxaana ag jooga qaar ka mida ciidamada dowladda federaalk ah mid ka mida saraakiisha dowladda waxa uu bartiisa kusoo qoray inuu ka murugaysan yahay dad saaxiibadii ah oo ku go'doonsan gudaha hoteelka mas-uuliyiin unbuu kusoo koobay laakiin ma sheegayo darajadooda iyo waxa ay kala yihiin waxaana suuragal ah madaafiicda iyaguba ay ku tuurayaan hoteelka in ay ku baxaan sidaba uu sheegay afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab al-sheykh cabdilcasiis abuu muscab sababta ee dowladda federaalk iyo maraykanku ay saaka u bilaabeen in hub culus ay ku tuuraan hoteelka iskuday walbana ay sameeyaan ayaa waxaa lagu salaynayaa inay tahay iyaga oo aada uga caraysan fadeexadda ka dhalatay weerarka hoteelka xayaat maxaa yeelay muddo qiyaastii ku siman afar iyo toban saacadood ayay gacanta ku hayaan oo ay ka dagaalamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida xogta lagu helayo gaar ahaan ciidamada mujaahidiinta ee ku jira gudahana waxa ay xaqiijinayaan in ay goobta ku toogteen xubno badan oo ka mid a dowladda federaalka ah markii ugu horeysay ee weerarkaba uu dhacayay hoteelka waxaa ka soconayay shirar kala duwan sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ee dowladda federaalka ah ayaaba sii xaadiray galabkii maadaama xalay oo kale ee hoteelka ay ku tamishleeyaan oo qaybihiisa ee kalaabka iyo meelaha la midka ah habeenkaas oo dhan lagu tamashleeyo oo lagu tunto marka xogtii ugu dambeysay ayaa waxay tahay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli ka dagaalamayaan gudaha hoteelka islamarkaana aanay u aabayeelin weerarada kala duwan ee shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah waxaana weeraradii sagaalka gaarayay ee ugu dambeeyey ee lagu qaaday ee hoteelka lagu asteen karaya inay ahaayeen kuwo aada u culus oo waxba aanan oo waxba aanay la harin dowladda federaalka iyo shisheeyaha laakiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si aad ah ayay isaga difaaceen dadka lagu dilay howlgalkan iyo kuwa ku dhaawacmay lama soo koobi karayo magacyadooda waayo intooda ugu badan waxay ku dhinteen gudaha ilaa iyo haddana ilo madax bannaan oo galay lama hayo maadaama ay ku sugan yihiin oo keliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin way jiraan dad si horudhac ah loo shaacinayo oo dowladda federaalka qudheeda ay sheegayso oo ay ka mid yihiin taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ninka la yidhaahdo muxudiin warbac sidoo kale taliyaha weliw cadde qaybta booliiska oo isna sidoo kale dhaawac culus uu gaaray labadaasi nin ayaa kala hogaaminayay xamlooyin xalay lagu qaaday hoteelka weliba xamlooyinkii ugu adkaa oo ay ku galeen qaybta hoose ee hoteelka ayay ahayd qaraxyo waaweyn oo u muuqday kuwa loo sii diyaariyey ayaana ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen ciidamadooda dhaawacyadooda waxaa loo qaaday cisbitaalka madiina sida aan xogta ku helnay sidoo kale waxaa jira oo aan arkaya ciidamo ka mida kuwa khaaska la yidhaahdo sawiradooda gaar ahaan laba nin oo iyaguna la sheegayo inay si xun ugu dhaawacmeen weerarkaasi waxaanay ka mid ahaayeen saraakiil hoosaadyada dagaalada wax ka hogaaminayay waxaa kaleoo dadka dhaawaca ah ka mid a xogayihii baarlamaanka galmudug xasan maxamuud faarax nin la yidhaahdo dhaawaciisu uu daran yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug cali gacal casir ayaa sidoo kale iga soo hormuuqanaya warbixinada laga qorayo isna dhaawac uu ka soo gaaray howlgalka oo keliya waxaa la helaya magacyada dadka dhaawacmay kuwa meydka ahna waxaa ka warami karaya oo keliya ciddii aqoon u leh ee gudaha u gasha hoteelka waxaana og ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gudaha hoteelka galay gudaha hoteelkana qayb walba waxaa daadsan meydad kala duwan xubnaha dowladda federaalka ah wixii markaa dhacdadan kusoo kordha hadduu allaha awoodda lihi ogolaado dhegaystayaasha waan usoo gudbin doonaa waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed qaasim oo inooga waramayay wararkii ugu dambeeya hotel xayaat oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maalintii labaadna ay ka dagaalamayaan wixii weerarkaas kasoo kordha dhegaystayaal wararka iyaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan insha allah idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan faahfaahinada kasoo kordha la socodsii doonaa dadka inagu xiran ee nagala socda dhanka fariimaha sidoo kale waxaa nala socon kara dadka ku xiran mareegta ay alfurqaan ku leedahay internetka iyo sidoo kale baraha bulshada weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo mandheera warkaas iyo weerar kale oo la xiriira milatariya shabaab ulmujaahidiin oo weerar kala duwan ku qaaday askar shisheeye oo ku sugan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose iyo baayi waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgalla ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo baayi iyagoo sidoo kale deegaano dhaca dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya weerar ka geystay haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose cutubya ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar himendheelmada ku qaaday xere ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka lambar lixdan ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan lambar lixdan lagu weeraray ayaa waxay si gaar kaga tirsanaayeen ciidamada uganda isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ciidamadan ayaa ku sugnaa deegaanka buuracalow ee hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii hore waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan la weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano mankuunda ee ku taalla magaalada baydhabo dhanka xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamo ka tirsan kuwa kenyaatiga oo ka yimid dhanka kenya kuna sii jeeday deegaanka kulbiyow oo ay ciidamo kale oo kenyaatiga ku sugan yihiin ayaa waxaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada kenya ayaa qaraxa waxaa ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil miinambaarayaal ah ayaa waxaa la xaqiijiyey inay miina la qaraxday kuwaas oo noqday dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xere ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen deegaanka finnow oo hoostaga degmada carabiya ee gobolka mandheera weerarka oo ahaa madaafiic ayaa waxaa lagu beegsaday xerada kenyaatiga ilaa toban madfac ayaa la sheegay inay gudaha u gashay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga waxaana ka dhashay weerarka madaafiicda loo adeegsaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey laba sargaal oo kenyaati ah ayaa ka mid ah dadka ku waxyeeloobay intaa kadib ciidamada kenya ayaa si cashwaa'i ah waxay u rideen hoobiyeyaal waxaana goobta ku soo degay diyaarad helikobtar ah taas oo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada kenyaatiga war ku saabsan sargaal ka tirsan ciidamada kenya uu ku dhintay magaalada nairobi iyo warar kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan dad siyaabo kala duwan ugu dhintay magaalada berbera ayaa la geeyey isbitaalka guud ee magaaladaas cali aadan ayaa ka waramaya
waa muuqaal koox dhalinyaro ah ay ka duubeen ruux ku haftay biyaha badda xeebta magaalada berbera kaas oo goobta u tagay inuu ku dabaasho lama garanayo sababta keentay inay biyaha laqaan ninkan oo aanan ilaa iyo hadda magaciisa la shaacinin balse kooxdan dhallinyarada ah oo ku dabaalinayay xeebta ayaa soo qaaday meydkiisa ruuxa si ay u ogaadaan waxa soo gaaray waxay dalbadeen gurmid caafimaad si ay meydkiisa iga hubayaan xaaladda rasmiga ah inuu miirdaboolsan yahay iyo in kale muuqaalkii ay ka duubeen ayay ku baahiyeen baraha internetka dhanka kale waxaa jira dad kale oo laga soo badbaadiyey xeebta oo iyaguna ay biyaha laqeen kuwaas oo la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada berbera maamulaha isbitalka ayaa waxa uu ka warramayaa dadka lasoo badbaadiyey iyo ruux kale oo meyd ah oo la geeyey isbitalka kaas oo isna shil ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada berbera wax soo gaadhay laba marxuuno meyda laba marxuum midna wax ku dhintay shil gaadhi oo ka dhacay galooley midna badda ayaa laqday guud ahaan tirada badulqa saddex qof bay haayeen laba qofoo ka mid waa lasoo badbaadiyey oo ay nool yihiin cisbitaalka yaaleen xaaladdan waa la dejiyey marxuumna waa uu geeriyooday sidaas daraaddeed guud ahaan tirada dhimasho waa qof ku dhintay badda iyo qof ku dhintay shirgaadhi xeebaha ayaa ah kuwo wato khatar qofkana dhibaato u keeni karaa waxaa lagu taliyaa inuusan qofka keligii dabaal u aadan xeebaha amaba uusan deg deg u gelin biyaha isagoo aanan aqoon u lahayn biyaha warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sargaal sare oo ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhintay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya maxamed ciise ayaa warkaas inoo soo jeedinaya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda waddankaas ayaa sheegaya in shalay oo jimco ahayd uu magaaladaas ku nafbaxay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya sarkaalka dhintay ayaa lagu magacaabaa jaartan wuxuuna maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayey oo lagu daaweynayey xarun caafimaad oo ku taala nairobi jaartan ayaa kenya ugu magacawnaa agaasimaha xarunta k n f b taasoo xakamaysa hubka laga isticmaalo qaybo badan oo ka mid ah waddanka sarkaalka dhintay ayaa horey usoo noqday agaasimaha shaqaalaha ee xarunta booliiska ee magaalada nairobi waxa uu sidoo kale soo noqday taliyaha taraafikada wuu mahadsan yahay wuxuu ahaa maxamed ciise uu ka waramayey sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya uu ku dhintay magaalada nairobi warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa